musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha puntland iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa maanta jeediyey khudbado ay ku muujinayeen barnaamijkooda siyaasadeed waxaana ka mid ahaa musharaxiintaas madaxweynaha xilligan talada haya siciid cabdulaahi deni iyo cabdiweli maxamed cali gaas oo horey u soo noqday madaxweynaha puntland iyo siyaasiyiin dowladda federaalka ah iyo puntlandba xilal ka soo qabtay inta badan musharaxiinta ayaa khudbadahoodu waxa ay ku salaysnaayeen hagaajinta nidaamka dowlad wadaagga tayeynta hanaanka garsoorka puntland la dagaalanka musuq maasuqa kalluumaysiga sharci darrada ah xaalufinta dhirta iyo adkaynta amniga madaxweynaha xilligan talada haya siciid cabdulaahi deni ayaa khudbadiisii uu baarlamaanka ka horjeediyey waxa uu sheegay in shan sano ka hor ballanqaadyadiisii uu inta badan oofiyey waxaa runtii sharaf weyn ii ah inaan maanta hortiinna marlabaad soo istaago anigoo ah musharax u tartamaya xafiiska madaxtooyada puntland maanta oo kale laba kun sagaaliyo tobankii waxaan hortiinna imid baarlamaankii shanaad anigoo oo weyddiisanaya una soo bandhigaya barnaamijkaygii aan ku shaqaynayay ee halkudhigiisu ahaa tayeyn iyo tiigs waxaa ilaahay mahaddiisa xubnaha baarlamaanka ee maanta jooga inay yihiin xubno baarlamaan oo dalka joogay oo la socday xaaladda dalka iyo wixii aan soo bandhigay wixii aan ka qabtay waxaa gundhigu ahaa siddeed yool iyo lixiyo lixdan ballanqaad oo ku salaysnaa aragtidii siyaasadeed ee markaa jirtay oo aan u beddelnay qorshe howleed xukuumaddii aan hogaaminayay shantii sane la soo dhaafay waxaa ilaahay mahaddiisa qodobadii u waaweynaa ee aan markaas u soo bandhignay dalka inay noqdeen kuwo midho dhalay waxaa saldhig u ahaa oo u weynaa isbeddel siyaasadeeda muuqda oo saldhiggiisu ahaa inay dalku ka hana qaado nidaamka doorashada qof iyo cod oo maanta ilaahay mahaddiis saddex iyo soddon degmo oo ka mid ah degmooyinka puntland ay leeyihiin golayaal degaan oo dadkooda uu soo doortay oo ah arrin muddo weyn iyo muddo dheer lagu taamayey qodobada ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa isbeddelka dhinaca amniga iyo tayeynta lagu sameeyey ciidamadii dowladda waxaad ka warqabtaan madaxweynihii hore ee puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa khudbadiisa ku sheegay in doorashada puntland ay khalkhal gashay loona baahan yahay shan sano oo xasilooni ah waxaa khatar galay ood la socotaan hannaankii doorashooyinka puntland ee shantii sano mar la dhici jiray waxaa la dhibaateeyey sharcigii puntland iyo dastuurkii waxaan la xurmo tiray dhammaan qiyamkii ummaddan ay lahayd iyo dhaqankeeda la ixtiraami jiray mudanayaal si looga badbaado dhibaatooyinka aan kor ku soo sheegay ee shantii sanee la soo dhaafay waxaan maanta u baahannahay inaan ka shaqayno helidda maamul xasiloon iyo hoggaan ka duwan mid ka sababay hanjabka shacabka puntland mudanayaal ma sugayno natiijo ka duwan shantii sanee la soo dhaafay haddii weli aan rajo ka qabno madaxdii sababtay marxaladaha aan kor ku soo sheegay mudanayaasha baarlamaanka ee puntland waxaan si ixtiraam lagu sheegayaa in maanta laga doonayo doorasho sababta shan sano ee deganaanshoah deganaansho siyaasadeeda puntland ma qaadi karto qalalaaso iyo jahawareer siyaasadeed oo hor leh waxaan laydinka rabaa inaad abuurtaan u abuurtaan shacbiga puntland rajo
wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya abshir cumar huruuse ayaa khudbadiisa musharaxnimo ku sheegay in haddii la doorto uu puntland u horseedi doono nabad horumar iyo midnimo
mudana guddoomiye mudanayaal waxaan u taagnahay inaan qabto xilka madaxtinimada dowladda puntland anigoo hubaa inaan leeyahay aragti siyaasadeed faham bulsho iyo karti aan ku beddeli karo oo ku qotanta waayo aragnimo qoto dheer oo ku aadan sidii loo gaarsiin lahaa dadweynaha reer puntland maamul hufan nabad midnimo kobco dhaqaale adeegyada bulshada iyo isla xisaabtan haddii aad ii doorataan inaan dalka hoggaamiyo waxaan ballan qaadayaa inaan isbeddel muuqda iyo waxqabad la taaban karo ka qabto dhinacyada amniga siyaasadda cadaaladda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ah ee puntland musharax guuleed saalax bare ayaa khudbadiisa ku sheegay in haddii la doorto uu wax ka qaban doono hirgelinta maamul wanaagga iyo tayeynta hay-adaha dowladda daca jiran ee amni dhaqaale iyo nabadgelyo ee puntland ka jirta kana warqaba dagaaladii ka dhacay iyo colaadihii ka dhacay oo maamulka hadda jidhaay uu ka sababay magaalooyinka boosaaso iyo galoowe taasoo ay ka dhala taasoo ka dhalatay siyaasad xumada xukuumadda hadda wakhtigeedu dhammaaday arrintaas oo u baahan in la dhayo lagana hortago inaanay dib uga dhicin puntland mudana guddoomiye mudanayaal waxaa idinka codsanayaa inaad codkiina u bixisaan si ay ku jirto mas-uuliyad danqasho iyo u turid danta dadka reer puntland waxaan ballan qaadayaa haddii aad igu aamintaan codkiinna inaan fuliyo dhammaan ballanqaadyada kooban iyadoo faahfaahsanna aad hadda ku haysataan barnaamijkayga siyaasadeed oo dhammaystiran jenaraal asad cismaan ayaa khudbadiisa uu baarlamaanka ka horjeediyey waxa uu ku sheegay in haddii la doorto uu noqon doono madaxweyne ogol isla xisaabtan albaabadiisuna ay u furan yihiin bulshada ku dhaqan puntland mudana gudoomiye mudanayaal marwooyin xildhibaanada sharafta leh haddii aad xilka ii doorataan waxaad iga helaysaan saddex arrimood kow waxaan noqon doonaa madaxweyne aad mar kasta heli kartaan oo albaabkiisu furan yahay idinka oo aan soo marin xigto jees ama koox kale labo waxaad igu ilaalin doontaan sharciga oo aad igula xisaabtami doontaan waxaan hor imaanayaa baarlamaanka markii aad ii yeertaan aniga oo aan ka xanaaqayn su'aalo aad i weydiiseen saddex saddex ma noqon doono madaxweyne koox ku xayndaaban tahay kuwaas oo dadka iga xigsada ugu dambayn baarlamaankii idinka horreeyey waxa uu ka marakacaya waxa uu ka marakacayaa wixii dhacay shantii sano ee tagtay sidaa xaaladdu ahayd iyo ku-tagrafalka awoodeed oo taabtay qaybihii kala duwanaa oo uu ugu horreeyo baarlamaanku sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay isbeddel dhab ah maanta waxaa gacantiinna ku jira masiirka puntland waxaad haysataan fursad lagu sixi karo wixii puntland ka qaldamay waxaan si sharaf leh idinkaga codsanayaa in aad codkiinna igu taageertaan si aynu u wada hogaaminno puntland cusub oo tusaale u noqota dalka intiisa kale aad iyo aad baa umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah musharaxiinta ayaa waxa ay xoogga saareen sidii ay u heli lahaayeen xildhibaano ku filan oo u codeeya waxaana fooda ina ku soo haya habeennimada caawey oo uu musharax weliba wajihi doono loolanka ugu adag maadaama sideedda janawari oo ku beegan maalinimada berri ah la dooran doono madaxweynaha puntland iyo ku-xigeenkiisa dhinaca kale ammaanka goobta doorashadu ay ka dhacayso ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana laga hakiyey in ay maraan gaadiidku faadimo yaasin jaamac v o a garowe